soomaaliya ma lahan warshado wax soo saar leh balse dadka ka shaqaysta farsamada gacanta ayaa ah dad wax soo saar leh kuwaasi oo soo saara qalabyo fududeeya adeegyada muhiimku ah bulshada haddaba waa kuwaan muruqmaalatada ku shaqaysta farsamada gacanta ee ku nool magaalada kismaayo oo ka warbixiyey shaqada ay u hayaan bulshada ku nool degmada kismaayo magaceyga waa cabdiqaadir axmed maxamed farsamadan waxaa ku soo biiray waa labada kun iyo toban iyo labada kun iyo labaatanka aan soo gelay marka saddex sanaan ku jiraa waxaan sameynaa burjikooyinka kenyaatiga iyo waxyaaba bulshada u baahan yihiin sida oo burjikooyinkan ku wareey baadiyaasha qaataan iyo kuwa kenyaatiga iyo taawada oo sambuuska lagu dago kale kabaabaha beeraha oo kale dubladaha shidaal oo kale yaambooyinka misaaraha kulli waa sameynaa wixii bulshada ay u baahan yihiin waan sameynaa ubaahin waa ka gadnaa waa nalka iibsada ahaa dhifdhif mar badanaa waxaa dadka gata waxaa weelay baadiyaasha dadkaasa hanuun wax qaataan u badan yihin ha kuwa magaalka waa ku yar kuwa magaalka waxaa waaye kuwa markii digsiyaasha abriikh loo sameynayo iyo mindida daabka iyo waxaas camal wallaahi badanaa tumaal tumaal leelnaa laakiin nagama maarmaan ayaka wax walba inoo keenaan waan u sameynaa kuwa dad qaar waana ammaanaa kuwa dad qaarna waa tumaalena dhahanba bulshada ayakoo inkastoo nagu tiirsan waxyaabaha ay jecel inaan u sameyno marna na dhahayaan na liidayaan tumaal inasa dhahayan wallaahi dowladda waxaan ka codsanaynaa inayna garab qabtaan wax walba u baahna ina siiyaan mashiino aan ku shaqaysta ina siiyaan sida shaltariisho kale moolo kale wax qalab aan ku shaqaysana anaga xoogsataa iskana anaa waxa qalab aan ku shaqaysana dee helena alxamdulilah
magacee sidi maxamed abdi waa lii dhahaa farsamada waxaan sameynaa burjigooyinka iyo kabaabooyinka iyo badiilaha iyo misaarahaan sameynaa ku dhoofanta magaalada kismaayo waxaan rabnaa inaa qalabna siiso aan ku shaqaysano ma fahamta burjikooyinkan iyo kabaabooyinka iyo badiilaha iyo kabaabayaasha iyo misaaraha iyo aan suubinaa iyo burjikooyinkaan sameynaa bulshada muhiima umahana ina waxna siisaan qalab aan ku shaqaysana cabdi cali waa farsamada gacanta ayaa suubinaa goomaha baabuurta altada lagu dalacaa suubinaa iyo sagsiidka iyo wixii loo baahaya bulshada dhinaca wax ugu qabanaaday waxbaa naga gataan bulshada horta waxbay naga gataan waxbay noo habayaan ayagana waakaaga baabuurta annaga waa ku noolna ayagana waa nagu noolyihin waxbaa u sameynaa ileena baaqi waxaa u daraynaa inaa haddii waxna tari karaan hana taraan aday waakaa taasaa baaqi u daraya farsamada gacanta annaga ahaana